بسم الله الرحمن, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, الحمد لله رب العالمين والصلاة, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة, أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم, إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدموا, أن يقدموا لكم هذه المحاضرة حاضرة والتي, والتي هي بعنوان السنة سفينة نوح من ركبها نجاه ومن تخلف عنها غرق
والآن, والآن نترككم, نترككم مع المحاضرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما دام افتتaax uu yahay kelimadda inteedii horena sheekha uu qaatay jaزahu اllahu khayra takmila un baan samaynayaa waxbaan waxoogaa baan dhamaystirayaa biidn اllahi tacaala cunwaanka meesha noogu qoran ee dowladan ay leedahay waa cunwaankaas aad aragteen oo ah sunnadu inay tahay safiinatu nuux oo kale inay la mid tahay marka sunnada maxaa safiinatu nuux loogu shabahay doontii nebiyullaahi nuux maxaa sunnada loogu ekaysiiyey loogu loogu shabahay waxa weeyaan qeybta dambe ayay tusayso oo qofkii sunnadaasi doonta nebiyullaahi nuux raaco waa badbaadaa sida qur-aanka allah uu noogu sheegay nebiyullaahi nuux doontiisii dadkii mu'miniinta ahaa ee raacay oo nebiyullaahi nuux uu u horreeyey waa ay badbaadeen in alla intii doontaas nebiyullaahi nuux ka hartayna duufaan wax la yidhaahdo ayuu ilaahay ku qarqiyo ku halaagay duufaantaas oo loo jeedo roobkiioo ilaahay samada uu ka soo di'iyey dhulka oo ilaahay biyihii oo ka soo saaray labadaas labadii biyo oo kulmay sida uu rabbi subxaanahu wa tacaala yacni qur-aanka uu ku sheegayo fii suurati alqamar oo kale ilaahay uu ku tilmaamayo waxa weeyaan fafataxnaa abwaaba aلsamaa'i bimaa'in munhamir wafajarna alarda cuyuuna faltaqa almaa'u calaa amrin qad qudir allah sidaasuu leeyahay subxaanahu wa tacaala dhulka ayaan biyihiisii soo saarnay samadii baan furnay oo biyaanu ka soo di'innay markaasaa labadii biyo kii maau samaa'i wa maau lard biyihii samada iyo kuwii dhulka ayaa qadar ilaahay ku kulmay subxaanahu wa tacaala markaasuu rabbi yidhi nebiyullaahi nuux waxa uu ku badbaadiyey waxamalnaahu calaa daati alwaaxin wa dusur تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر waxa weeyaan نabiy llaahi nuux iyo dadkii raacay ee muؤminiinta ahaa wuxuu rabbi ku badbaadiyey doon alwaax iyo masaamiir ka samaysan ou ilaahay ku badbaadiyey subxaanaه wa tacaala marka cinaayada ilaahay iyo ilaalinta ilaahay iyo xifdinta rabbi u xifdiyo ayay doontaasi dadkeedii ku badbaadeen maxaa yeeley tajri biacyuninaa buu ilaahay leeyahay yacni bimar'a minaa baa la yidhaahdaa aragtideenna ilaalinteenna xifdigeenna ayuu ilaahay leeyahay baan ku badbaadinay doontaasi marka doonta nebiyullaahi nuux sunnada waxa loogu shabahayo sida doontii nebiyullaahi nuux dadkii raacay ay u badbaadeen ayay sunnada nebigana calayhi salaatu wasalaam dadkii qabsado oo ku dhego ku camal falaa ay badbaadayaan badbaadada ay badbaadayaanna laba shay wey adduunka way ku badbaadayaan aakharana way ku badbaadayaan adduunka way ku badbaadayaanoo waxay kaga badbaadaan dalaal iyo baadi iyo bidac iyo waxunoo dhan bay kaga badbaadaan hadday sunnada qabsadaan bidcadii bay ka badbaadaan baadidii bay ka badbaadayaan nahji mustaqiima iyo ariiq mustaqiima dad qaatay ayay noqonayaan oo ku socda bay noqonayaan aakharena way badbaadayaan oo waxay ka badbaadayaan ciqaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo cadaabkiisay ka badbaadayaan cid alla ciddii sunnada nebiga ku dhegta salawaatu ullahi wasalaamu calayhi way badbaadi adduun iyo aakharaba allah wuu badbaadinayaa weeyaan sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu shiikhuba sheegay waxaa loo jeedaa waa diinkii oo idil diinkii oo dhan wey wuxuu rabbi subxaanahu wa tacaala oo uu nabiyullaahi moxamed usoo dhiibay oo idil ayaa loo jeedaa sunnadaasi mid qowli ah ha noqoto oo nebiga uu ku hadlay awaamir ou bixiyey nawaahi ou reebay yacni wax uu jideeyey tashriic ou jideeyey ha noqoto maxaa yeele qur'aanka oo kalaamullaahi ah waxay dadka muslimiinta ka qaateen carabka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay kala kulmeen marka waxa weeye sunnada ama qowl ha noqoto waxaa la yidhaahdaa waa hadalkii nebiyullaahi moxamed uu ku hadlay ama ficil iyo fal la sameeye ha noqoto oo nebigeenna uu sameeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi afcaasha nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sameeyo waxaa weeye waa sunnadii waa waa maaragtay waa shayga la rabo in lagu daydo ama inay inay tahay sunnadaasi taqriir inay tahay taqriirna waxaa la yidhaha sida aada garanaysaan nebiga agtiisa calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu sameeyey shay ficilaa lagu sameeyey ficil baa la sameeyey fal baa nebiga agtiisa lagu sameeyey nebiguna uu arkayo qowl baa qof nebiga agtiisa ku yidhi amase qowl iyo ficil aan nebiga agtiisa lagu samaynin laakiin nebiga soo gaaray oo loo sheegay qowlkaa iyo ficilkaasi inay dhaceen haddii uu sugo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo uusan radinin waxaa la yidhahda sunna taqriiriya la yidhaahdaa wuu sugay nebiga calayhi salaatu wasalaam waa sunnaday ka mid tahay ficilkaas agtiisa lagu sameeyey iyo qowlkaas agtiisa lagu sameeyey lagu yidhi ama loo soo gudbiyey oo nebiga la ogeysiiyey uusan radinin waa sunna taqriiriya la yidhaahdaa waxay ka mid tahay sunnada in la raaco u baahan ayay ka mid tahay weeyaan marka sunnada waxa weeye waa diinkii oo idil baa loo jeedaa kitaabka qur-aanka keliyahan qabsanaya dadka yidhaahdo waxaad og tihiin dad zamankeenna joogo qur'aaniyiin la baxay qur'aaniyiin keliya la baxay sunnana xagga iga dhikudhahayo diidan waxaa la yidhaahdaa alcaqlaaniya baa la yidhaahdaa yacni qur'aaniyiina lagu magacaabaa meelaha qaarkood waa muctasilada firaq firqada firqa daalla ka mid ah ee firaqii muslimiinta soo maray ee muctasilada la odhan jiray dadkii ka soo farcamay wey ilmahoodii wey marka waa min firaqi daalla bal culammada qaar mar hadduu sunnada inkiro oo yidhaahdo maba u baahni waa la gaalaysiiya qofka waa ku kufrinaya hadduu sunnada tuuro oo yidhi aniga qur-aankaa besaan rabaa waa ku gaaloobi wey marka sidaa darteed sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo diinkii loo jeedo waxa weeyaan inaan ku dhaqanno oo aan qaadanno annaga ayay badbaadadeenna ku jirtaa annaga ayay badbaadadeenna ku jirtaa adduunkana inaan dalaal iyo bidac iyo waxun kaga badbaadno iyo shirkiyaad aakharana inaan cadaabka ilaahay kaga badbaadno ayay ku jirtaa weeyaan maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qur-aanka ku leeyahay fii suurati alaxzaab wuxuu leeyahay wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin إda qadى اllah warasuuluhu amra an yakuna lahm اlkhiyaraة min amrihim allah subxaanaه wa tacaala wuxuu oranayaa qofka mu'minkaa ee ninka ihi iyo haweenta mu'minadda ihi wax ka suuroobayo ama ka ansaxayaahi ma aha haddii allah iyo rasuulkiisa ay wax amraan oo amar ay bixiyaan inuu amarkaasi khilaafo uu ku caasiyo malah buu leeyihi marka khiyaarba ma lihiin haddaan muslimiin nahay waxa weeye qowlkeenna nala ka rabaahi aayaddaa qur'aanka ah xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee sugnaaday oo saxiixa ahaa ama xasanka ahaa ee la xujaysanayey haddii nebiga uu ka sugnaado qofka muslimka waa inuu yidhaahdaa samcan wa taacan inuu yidhaahdo wey ou aqbalo ou u hoggaansamo yani sunnadaas inuu iyo maarata awaamirta inuu u hoggaansama la rabaa maxaa yeelay allah wuxuu leeyahay inamaa kana qawla اlmu'miniina إida ducuu ilى اllahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna waatacna qowl kale ma leh dadka mu'miniinta ah waxay leeyihiin inay yidhaahdaan samicna waatacna marka badbaadadeenna walaalayaal waxay ku jirtaa ayada oo diinkaas sida uu yahay aanu u qaadano oo aan ugu dhaqanno ama ha noqdo yacni mucaamalaadka qofka fardiga uu samaynayo dadka kale mucaamalaadka uu la samaynayo min bani jinsihi ha noqoto siyaasaad ha noqoto caqaa'id ha noqoto acmaal iyo tashriic iyo taxkiim ha noqoto waxaa la rabaa inuu qofka muslimkaa sunnada u hoggaansamo baa la rabaa inuu nabiyulaahi moxamed ku raaco oo kaga dayda baa la rabaa wuunana amray nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa in la qabsado yacni maaragtay manhajkii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim in la qabsado wuuna amray nabigeenna salawaatu ullahi wasalaamu calayh waana la amray wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiu irba xadiidu cirbaad ibni saariya radia allahu canhu oo aad wada garanaysaan xadiidkaasi wuxuu leeyahay fainahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kaiira facalaykum bisunatii wa sunati اlkhulafaaءi اraashidiina اlmahdiyiin tamasakuu biha wacadduu calayha bاnawaajid wuxuu nabigeenna nooga dardaarmay facalaykum bisunatii wa sunati اlkhulafaaءi اraashidiin nabiga kuma ekaynin fiiri facalaykum bisunatii keliya markuu yidhi kuma aamusin haddana wuxuu raaciyey wa sunati alkhulafaa'i alraashidiin saxaabadiisii khulafaa' araashidiin dariiqadoodii iyo waxay ka diin dhigteen waa diinkii sunnadii nebiga weeyaan in la raacaa la is amray weeyaan marka waxa weeyaan xadiidkii kaloo iftiraaqu ulumma waxaa ka mid ahaa riwaayaadka markuu nebigu sheegay ummatu moxamed inay dhowr iyo toddobaatan saddex iyo toddobaatan qaybood ay u kala bixi doonto iyo firqado wuxuu noo sheegay hal firqo oo keliya inay tahay midda badbaadayso hal firqoo keliya ayaa badbaadaysa inta kale naartay gelayaan saasuu nabigeenna noo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh firqadaas waxaa weeye markii la weydiiyey aljamaaca buu nabigu ku fasiray hiya aljamaaca dadka jamaacat lmuslimiin laazimo ayaa loo jeedaa weeyaan riwaayo kale waxaa weeye maa ana calayhi alyowma wa asxaabii maa ana calayhi alyowma asxaabi riwaayadaasna sheekh naasir oo kale wuu ihbaatinaya raximah llah wuu sugayaa riwaayadaasi weeyaan maa ana alayhi waasxaabi maa ana calayhi alyowma wa asxaabi aniga iyo asxaabteyda waxaanu ku sugannahay dadka ku sugan weeye dadka badbaadayo waa taa weeyaan firqa naajiya la yidhaahdaa daa'ifa almansuura baa la yidhaahdaa yani dadkaasi weeyaan nebiga kuma simanin maa ana calayhi kuma uunan joojinin maa ana calayhi diinka aniga aan ku suganahay keliya ma uusan odhaninoo intaa uma daynin laakiin wuxuu raaciyey waa asxaabii asxaabtayda waxay ka diin dhiganayaanna ayadana waxa weye waxa najaadka uu ku jiro weeyaan marka waxaa la rabaa walaalayaal sunnadaas waxay u baahan tahay yacni barashay u baahan tahay markuu qofku bartana inuu ku dhaqmay u baahan tahay inuu qofku ku dhaqmo ayay u baahan tahay marka sunnadaas oo ay lagu tashbiihiyey safiinatu nuux badbaadadeenna ayaday ku jirtaa waxaa la rabaa aqwaasheenna afcaasha aan samaynayno ictiqaadka aan ictiqaadinayno kulli inay yacni maaragtay ay ku xiran tahay sunnadaa la rabaa sunnadaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inaanan bidca la imaanin adoo sunno sheeganayo inaa ibtidaac la timaado waxa weeye waa shay xun wey adigoo muslim sheeganayo oo inaad nebiga raacdo oo lagu amray oo la yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi uswatun xasana inuu haddana qofku bidca la yimaado oo rabbi uu ku caabudo wax wanaagsan ma aha sidaa darteed waxaa la rabaa najaadka iyo badbaadadu waxay ku jirtaa walaalayaal dariiqadii ambiyada ee nebiyullaahi moxamed oo u dambeeyey saxaabadiisii ridwaanullaahi calayhim salafu haadihi alumma oo aad maaragtay taabiciintii iyo atbaacu taabiciin wixii diin u ahaa inaan ka diin dhigano badbaadadeennana sidaas halkaas ayay ku jirtaa weeyaan waxaa la rabaa sidaad og tihiin allah suurad gaaban ayuu noo sheegay waxaa la rabaa marka suuraddaas inaanu ku camal falno allah wuxuu leeyahay bismi اllahi الraxmaan الraxiim wاlcasri ina اlinsana lafii khusr ila اladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati watawaasaw bاlxaqi watawaasaw bالsabr allah wuu dhaartay wuxuu ku dhaartay makhluuqaadkiisa qayb ka mid ah wuxuu ugu dhaartay ina alinsaana lafii khusrin dadku inay khasaare ku sugan yihiin khasaara inay ku jiraan mid adduun iyo mid aakhara labadaba ay ku jiraan dhammaantood ina alinsaana ashaas waxaa la yidhahdaa waa aljinsiya la yidhaahdaa aljinsiya bay culammadu ku tilmaamaan jinsul insaan oo dhan ayay kulminaysaa ina alinsaana bani aadamka dhammaantii weeye jinsiga nooca insaanka la yidhaahdo khasaaro ayuu ku jiraa markaasuu rabbi wuxuu ka reebay ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati watawaasaw biاlxaq watawaasaw biالsabr dadka afar tilmaamood laga helo ayuunbaa ka badbaadayo khasaaradaasi ka baxsanayo ka badbaadayo weeyaan afartaa sifo waxaa loo hormariyay alimaanu biاllah allahoo la rumeeyo ila aladiina aamanuu baa layidhi iimaanka ayaanu ka qaadanaynaa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagaan ka qaadanaynaa oo noo sheegay maa huwa aliimaanu markuu jibriil yidhi akhbirnii can aliimaani nebigoo u fasiray an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa biاlyowmi alaakhiri wa bilqadari khayrihi wa sharih oo u tilmaamay marka qofka inuu iimaan la yimaado iimaankana wuxuu u baahan yahay cilmi buu u baahan yahay waa inuu macrifo u leeyahay maxaa yeelay iimaanka waxaa u horeeyay kalimatu laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu llah waa shahaadateynkaa u horeeya shahaadateynkaas inay barasho u baahan tahay allah qur'aanka fii suurati muxamed wuxuu ku leeyahay asagoo nebigiisa la hadlaya rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu yidhi faclam anahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidambika faclam anahu laa ilaaha ila allah allah keligii inuu yahay cibaadada axadka leh cidna aysan la wadaagin bara baa la yidhi nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam markaad cilmiga laa ilaaha ila allahu la timaado alcilmu bilaa ilaaha ila allah markaad la timaado kabacdi baa istikfaaru dunuub ay imaanaysaa weeyaan dembigaaga inaad camalka markaasuu iman walidaalika ayuu wuxuu daliishadaa alimaamu albukhaari wuu baabaystaa fii saxiixihi baabun wuxuu leeyahay alcilmu qabla alqowli wاlcamal markuu bukhaariga saxiixulbukhaari uu qorayo wuxuu leeyahay cilmiga ayaa wuxuu yahay qabla alqowli wاlcamal intuusan qofku hadlin ama uusan camal samaynin inuu cilmiga barto oo diinkii uu barto inuu diinkii barto baa la rabaa markaasuu aayaddan lafteeda daliishada fii suurati moxamed ku jirto faclam anahu laa ilaha ila اllah wاstakfir lidanbika wlilmuminiina wlmuminaat aayaddaas ayuu daliishaday weeyaan marka walaalayaal waxaa weeye waxaa uu horeeya alcilmu bilaa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah shuruud bay leedahay waxay leedahay maaragtay nawaaqid buriyaba laa ilaaha ila allahu bay leedahay inuu qofka barto baa la rabaa sida aan adduunka ugu dadaalno oo shahaadaad inaan soo xasilinno aan raadinno oon u doonno si ka daran inaan diinka u doonano baa la rabaa barashadiisa aanu baranno taas waxaa weeye walaalayaal waa badbaadadeennii leanna shahaadadan adduunka aad soo qaadatahay waa xirfad aad ku shaqaysato oo adduunkan keliya aad ku joogto aakhare kuu raaci mayso laakiin cilmiga aad baratay sunnada aad baratay oo cilmiga u yeelatay kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebigu aad barato oo ku dhaqan tahay waa midka ku raacaya berita qabriga kula joogayo markii laga soo baxo qiyaamaha la tago yacni maaragtay aakhara wehelka kuu ahoo ku anfacayo weeyaan marka waxaa dhici karta qofka inuu cumrigiisa ku dhumiyo yacni inuu maaragtay shahaadaad waaweyn soo xasiliyo wamaca daalika uusan garanaynin seebaa u istajoogtaa seebaad u weysaysataa seebaad salaadaadu ku ansaxdaa soonkaadii iyo zakadaadii seebay ku ansaxaan iyo xajkaagii inuusan cilmi u lahayn uusan baran ihtimaamna uusan iska saarin marka walaalayaal cilmiga waa shay aad iyo aad muhiim u ah wey markaa kabacdi buu alla yidhi wa camilu saalixaati camal saalixa inuu qofku sameeyo camalka walaalayaal wuxuu saalix ku noqonayaa siday sunnada noo sheegtay laba shay markii laga helo kan koobaad waa inuu camalkan ilaahay dartii loo sameeyo ikhlaasan lilahi subxaanahu wa tacaala khaalisan lilah inuu noqdo mid rabbi loo barax tiray inuu noqdo oon cid kale lala wadaajinin uma inuu camalkaasi yani maaragtay shahaadada qeybteeda dambe wa ana muxamadan rasuulu llah itibaacii baana laka rabaa inaan u raacno oon itibaac la imaano weeyaan marka walaalayaal yani arintaas alcilmu bilaa ilaha ila اllah inaan barano uma alcamalu biha waxay keensatay laa ilaha ila اllah aan ku camal falno uma inaan maaragtay la imaano atawaasi biاlxaqi qofka inuu daaci ku noqdo oo xaqa dadka u gaarsiiyo maxaa yeeley dacwadu waxay sabab unoqon qof u noqonaysaa markuu qofku daaci noqda ummadda inuu uu ka badbaadiyo cadaabka ilahi subxaanah wa tacaala adduunka inay kaga badbaadaan azayqu wاdalaal wاlkufr wاshirk kufri iyo shirki iyo maaragtay baadi inay ka badbaadaan ayay adduunka sabab ugu noqonaysaa aakharana inuu najaad helo oo cadaabka ilahay uu ka badbaado jannada ilahayna uu ku liibaano ayay gaarsiinaysaa marka walaalayaal waxa weeyaan sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam in la bartaa oo lagu dhaqmaa waa shay muhiima weeye in sha allahu tacaala duruusteenna dambe ayaan uga hadli doonaa haddii ilaahay noo garto yacni maaragtay khasaa'iska ahlu sunno ay leeyihiin waxa laga doonayo qofka ahlu sunnaha ah ay kala gooni yihiin ummadaha kale dadka aan ahlu sunnaha ahayn waxa ay kala goonida yihiin oo ayaga u khaaska ihi maxay tahay waanu ka hadli doonaa haddii ilaahay noo qadaro marka anigana maadaama kelimadan muqadama ay ahayd kalaamkii sheekhana aan maaragtay ta'yiidinayay waxaan leeyahay allah subxaanahu wa tacaala hanaga dhigo kuwa sunnadii nebiga ku dhaqmo kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga kuwa qaato oo ku dhaqma ilaahay hanaga dhigo kuwa ilaahay uu adduunka ku badbaadiyo oo kaga badbaadiyo bidac iyo maarata dalaal uu kaga badbaadiyo aakharana cadaabkiisa uu kaga badbaadiya ilaahay hanaga yeelo hada wbillahi towfiiq wsala allah wslam cala nabiyina mxamedi waali saxbi وإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته